ay gaarhayaan la jiifo xanuunka waa tiro afartameeye dadka u dhintay oo calaamadihii muujiyeyna waa dad lix ruux gaarahay calaamadahaas marka lagu arkay dadka dhintay ama dadka hadda jiifa maxaa ka mid ah waxaa kamid ah qufa cunihii oo xanuunahayo qandho waali ah urtii oo ka tagto jejada fara badan oo jirka ka dareemahayaan sidee ku ogaataan dadka calaamadahaas iyo astaamahaas aad ku aragtaan astaamo waxaa jiro lagu garanhaya xanuunka corona astaamahaas hadday noo soo muujiyaan waxaa weeye waxaan iska isimanaa ama iska ictiqaadnaa inuu xanuunku yahay laakiin baaritaan saxo hadda dadka aan wada marin oon ku ogaano ma jirto iyaga ma aad u tagtaan mise iyaga idiin yimaado inla soo xiriira dadka inta badan markaan naqalno dad baa xanuunsan oo guryihii joogo annakaa inta badan raadino oo warbixinta u raadsano dad nala soo xiriirana way jiraan oo toos noo noo soo waco oo nala soo xiriiro oo yidhaahda calaamadihii baan isku arka xanuunka inuu ahayaan umalaynhayaa dad dhahayana way jiraan kadib maxaad u samaysaan dadkaasi markay inla soo xiriiraan ama aada u tagtaan dadkaasayta waxyaalaha ugu badan oon siino waa la talin la talin caafimaad inaan siino dadkii inuu gurigiisa karantiin ku noqdo intii xaaladu ka kala baxayso dadka guriga la joogo ruuxooda inuu iska ilaaliyo inuu abitayskiisao kala hadduu wacan yahay si fiican wax u qaato inuu bulshada iska ilaaliyo oosan banaanka usoo bixin oo kale talooyinkaas baan siinaa sidee u qaataan marka talooyinkaas aad bixisaan dadka bukaanada ahi talooyinkaasi wanaagsan bay u qaataan inta badan baankood dadka xanuunka uu ku dhacay kama soo baxaan guryaha gurigaasi karantiin ku ahaanhayaan ilaa iyo inta ay ka raysanhayaan oo dhowr iyo toban afar iyo toban beri inta ay ka gaarahayaan gurigii bay joogayaan laakiin dadka soomaali uma wada hogaansamahayaan nidaamka uma wada hogaansamahayaan oo qaarkood baa ayagoo xanuunkii laba beri qabaa hadday maalinka dambe oo nafiisa dareemaan laga yaabaa inay magaalada iska soo aadaan laakiin meelay badan yihiin hadda way qaataan talooyinka oo guryahay joogaan sida aan wararka ku hayno beled xawo ma laha shaybaar lagu baaro cudurkan marka horey ma u jirtaa in dad aad xanuunka uga shakiseen inaad baaritaana intaad ka qaadeen aada muqdisho u dirteen in badan in badan ha ho anaku horta ma heli karno baaritaan wadankao dhan baanan iska yar baaritaan saddex qof oo mar aan qaadnay baa jirtay saddexda qof hal qof waa laga soo helay oo positive buu noqday aduu labadii kale mayna noqonin positive negative bay noqdeen halkaas mar baan dirnay dadkaas tirada aan dirnay wixii ka dambeeyey nooma suurtagelin isbuucaan dhexdiisa saambalo badan qaadnay oo ilaa dhowr iyo toban ah ayaa kaas wixii laga soo sheegi doono waa noo sheega laakiin horteed intaas bisaan dirnay wax kaloo jiray ma lahan lixdaa qof ee aad uga shakisnaydeen in ay xanuunka qabeen ee dhintay sidee loo aasay sidii caadiga ahaa unbaa loo aasay soo maaha oo dadku janaasadii iyo xabaashiiba way tageenoo sidii caadiga ahaabaa looga qayb galay dadkaas ayaga ha qaarkood qaarkood sida caadiga ahaabaa loo aasay qaarna waxay ku dhinteen adigu isbitaalka oo kale qaar ku dhintay baa jira oo aan maxaa la dhihi jiray c t v ama qalabkii la gashanahayay oo kale dadkii dhaqahayena aan u xirnay duubkiina dadkii ku wacyigelinay aan xanuunku waa xanuun faafahayo waxaan u baahannahay dadka mar walbaba handal garaynahayo qofka meydka ah waa inuu xiralaa qalabkan marka dadkaas dhintay qaarna wadadii saxda ahayd oo brotocolkii baan marnay qaarna sidii caadiga ahaabay dadku u aasteen waxaa jirta inaad xarun karantiil magaalada ka samayseen dibaddeeda xaruntaas imise qofba hadda idinkugu jira oo aad xanuunka uga shakiseen oo jiifa xarunta karantiilka waxaa noogu jirto halkii qof oo positiveka noqday oo hadda muddo labaatan beri iyo kasii badan ba noogu jiro oon aaminsanahay inuu ka caafimaaday iyo qof kale labadaas qof baa hadda noogu jirto ku xareysan ugaanina problemka jiro oo dadka karantiinka loo geyn laayahayba waxay tahay in qofkii markii la yidhaahdo waxaa lagu geynahayaa meesha xaaladaada lagula soconahayaa inay dadkii ka cabsoonahayaan oo aysan ogolen in la geeyo meesha ayagoo stigma iyo ka baqahayo in la yidhaahdo ninkii jiradis dheer baa ku dhacday iyo wix xanuunkii wuxuu arkaa wax ceeb ah marka magaalada sidee dadku isu dhex qaadaan ma ganacsigii sidii caadiga ahabu u socdaa malcaamadihii ma furan yihiin iskuuladii noloshii sidee tahay haddii xanuunka tira intaa la eg looga shakisan yahay inay magaalada ku nool yihiin iskuuladkii way xiran yihiin dugsiyada sidoo kale ayakana waa la xiray gadaalkan dambe wax waa la furfuray warar noocaasa way jiraan laakiin masaajidii suuqyadii hawlihii kale oo caadiga ahaa ee magaalada ka jira sideedibay u socdaan